waa tahay cabdirasaaq jaamac garas oo ka mid ah xubnaha guddiga gacanta ku haya isbitaalka lagu xanaanaya dadka dhimirka ee ku yaala degmada cawdaq ee gobolka galgaduud waa kusoo dhaweynaya marka hore mudane hagaag cabdirasaaq soo dhowow marka mar labaad bal waxaad faahfaahin naga siisaa howlaha cisbitaalka aad ka mid tahay howlwadeennadiisa halka ay marayaan
walaal isbitaalka dhimirka degmada cawdaq aad buu fiican yahay isbitaalka waxaan furnay sanadkii hore labada kun shan iyo tobanka bishii may toddobiyo labaatankeedii ilaa iyo haddana si xaqsan loo socdaa olow dee waa meel koley dad lagu hayo isbitaala aan wax taageeraayo hadda gacan kale oo ay haysaa qasbi deegaanka maahan aan gacan kale helin marka caqabado way iska jiraan laakiin aad buu u fiican yahay afsalaan socodkiisu u fiican yahay si fiican buu u fiican yahay dad badan baa soo galay ka baxay oo ku daawooday dad badanina way ku jiraan xaalkiisuna aad u wanaagsan yahay walaal tireynta leeg baad gacanta ku haysaan hadda oo isbitaalka iminka aad ku xanaanaysaan
walaal habeenkii xalay ahaa waxaa ku oyday labaatan iyo sagaal ruux baa ku oyday oo rag iyo dumar isugu jira ee bukaan sood ahaana waxaa u daweeyaa ilaa dad sideetan gaaraya sideetan iyo kow inay yihiin malaynayaana oo carruur iyo dad waayeela u badinaa waxay u isticmaalaan daawada xogsinaa bukaan sood ahaan baa u daaweynaa marka ma isbitaalku wuxuu u daboolaa baahiyaha dadka dhimirka laga haya ee caabudwa ku nool mise deegaano kale oo laydinkaga yimaado ayaa jira
walaal dadka hadda ku jira dadka hadda ku jira waxay u badan yihiin dad ka yimaada gudaha dhanka xuduudda kidinka sanaad kilib sanaad ay dhahaan soonkaa sanaad etoobiya dad ka yimaada hadda u badan oo reermiyi u badan dadka hadda gudihiisa ku jiraana boqolkiiya toddobaatan waa dad miyi laga keenay ama dhankaas sha ha noqoto kidinka sanaad ama deegaanadan caawda ku dhowdhow ha noqdeen waxaa kala jira dad aan badnayn oo hadda dhanka caas kaleeto ilaa masabaan burceel meelahan gobolada dhexe aagooda ka yimaada dad xaggan kaleeto looga yimaado qariga xaggiisa meelahaas waa jiraan laakiin dadka hadda culayskiisa ugu badan xuduudan etoobiya oo xuduuddooda degmada la leedahay bay ka yimaadaan marka ilaa iyo hadda cisbitaalku ma ku filan yihiin ree cabudwaaq inay baahidiisa daboolaan mase jiraan caawinaad bannaanka ahoo aada heshaan
maya isbitaalka xilligiisii horta horta waxaa dhisay oo dhismihiisa intiisa guud ahaanba dhismihiisa iska laha dadka deegaanka degan degmada caawiya iyo dadka gurgujoogtaayo deegaanka u dhashay baa iska kaashaday dhismihiisu aad u wanaagsan si fiican oo qurux badan oo habaysan bay u dhiseen laakiin xilligii la furay iyo hadda saddex gabdhood oo aan u malaynayo kun iyo sideed boqol lacag ah u malaynayo maahan kun iyo sideed boqol oo lacag ah oo aan koronto iyo u isticmaalay korontada iyo aan u isticmaalay gelintii korontada aan u isticmaalay maahan wax caawimaada oo dibad laga helay ma saddex gabdhood laba gabdhood austraaliya joogta iyo gabar dubay joogta waa kun iyo sideed boqol isku soo dardaray mid shan boqola mid sideed boqola iyo mid shan boqola saddexdaa gabdhood maahan cid kaleeto caawimaad ay ka heshay ilaa bishii may sanadkii hore toan furnay ilaa hadda ma jira isbitaal waxaan ku celcelinaa xoogaa iyadoo fiya oo dadka bukaanka ah aan ka qaado qaraabadooda iyo magaalada caawudwa oo aan ayada la fiirsada xilliyada ay xaaladu nagu xumaato qaaraamaad si am garanaysaa waryaa ilaahay wax iskaga soo ururino intaa un wey isbitaalku wuxuu ku furay laakiin cabdirasaaq waxaan ognahay in hay-ado ka shaqeeya dadka dhimirka laga hayo ama hay-ado qaramada midoobe xitaa hoos taga oo dadkaas dhimirka laga hayo caawiyo isbitaaladooda faandhigareeyo inay jiraan aan ognahay ilaa iyo hadda xiriirro ma la samayseen wax jawaabase ma ka hesheen
in badan baan wax u dirnay riboor u dirnay warbixino u dirnay mana dhicin wax jawaaba inaan ka helna xataa hadda marka markii aan jawaabin badan weynay waxay banaga taagantaa quuso inaanaanba hadda waanu ka caajisay sanadkan cusub inkii ahaa wax waraaqa aan u dirnay wax riboor aan u dirnay midna lama arko waayo kuwii sanadka sanadka horta shan iyo tobanka ayaan ku xoog toonnay wax jawaaba waa ka weynay waa isaga muusanay wax hadda yaraatay aan waayahan ka helnay iyo ka hore midna ma jirto marnaba intaan furnay wax eedaas qaramada midoobay oo bukaankaas caawiyaan ka helay ma jirto marka ilaa iyo imise dhakhtar ayaa marka hadda ka howlgala isbitaalka cabdirasaaqo isbitaal koob iyo soddon qof baa ka howlgala
waa tahay oo isugu jira dhakhaatiir iyo howladeeno kale
ha dhakhaatiir dhakhaatiir adigu koob iyo toban qof waxay u shaqaysaa qaybta caafimaadka ka shaqaysaa laba qof oo maamul ah iyo laba qof oo maaliyadda u qaabilsan afartaa qof maalinta kaysana waa kariyayaal waardiin iyo kuwa nadaafadda ka shaqeeya
waa tahay marka ee, ugu dambeyntii bal maxaad ugu baaqi lahayd jaaliyadaha dibadda ee halkan gather times kaa dhagaysanaya ama kaala socda
walaal waxaan ugu baaqaynaa horta isbitaalkan dadka ku jira boqolkiiba saan ku sheegay dhowr iyo todobaatan waa waa dad miyikiin waa tahay bishii maarso iyo hadda bishaan abriil labadan bilood boqolkii soddon lagama helin wixisiiga aadan ka qaadi jirnay xagaa waayo sababtu waxay noqotay dad reermiya maadaama ay ahaayeen xilligaana jilaalo culus iyo abaarta ay ku daba dheeraatay dadka reermiya waxba dhaqaalaa waa laga waayay kuwii hore caawin jiray oo dhisay waa inay noqdeen nin beer inta beeray markay mirihii saartay isaga tegeyso xagaa markii barnaamijkii bilowday shaqadii bilowday bukaankii ay wax u dhisaayeen uu soo carooday daaweyntii beecsanteedii la sayay bay ka dhuntay waa la waayay waa ka dhuntay ma dhihi kare waa la waayay dadkaas waa ka aajiseen hadda waxaa jirtoo kaleto culayskeeda ugu badan waxaa naga saaran yahay dadkii hadda bukaankaa ku jira isbitaalka qaar ilaa sideed qof oo kamid ah ninka ugu yarbaa wuxuu noqday saakisa boqol iyo saddex kiilo waxaa ziyaaday miisaankoodii meel ballaaran dhul ballaaran oo isbitaalku leeyahay oo aan ugu talagalay marka horeta in dadkaas bukaanka ay ku soo socdaan oo ku aalamiiteeyaan oo boroligii ku dheeraan oo ee, shiimam iyo wax loogu sameeyo meeshaas way banaan tahay waa u weyne isagoo u kar weynay marka xagga nolosha ilaahay baa dadkaasi ku siiyey xogaagooda iyo taasiga laga qaadaa way kami karaan haddii loo dhaqaalayo way kami karaan ee waxaan ka codsanaynaa bulshada inay soo kaalmeeyaan dadkaas xagga daawada daawoyinka daawada cilmi badan looga jiraa oo meelo fogfog ah ka keenaa marka xagga daawada iyo xaggii dhismaha dhulkaas iyo dadkaasoon ka baqaynaba xanuuno kaleto sida sokorto kasmacaanka oo kaleto in kusoo siyaadaan kaga baqayno dee waa qof wax cunayo fariistay oo aan dhaqdhaqaaqin meeshii ugu aalamiinkayn lahaa meeshii ku jicsan lahaayeen balooli ku dheeri lahaayeen meeshii ku nasan lahaayeen isku loogu dheeri lahaa way bannaan tahay dadkii awal dhisay waxaan leeyahay dhulkii waa bannaan yahay waana qayb muhiim ah derbigaas ha la wareejiyo dadkaas aan rubno inay ku aalamiinteeyaan dee kuwa deeqda bixiya iyo bulshooyinka kale kuwa islaamkaayo oo ayaguna dadkaas saacidan waxaan leenahay isbitaalkaa dhimirka degmada caawid waa ugu u baahan yahay qof kastoo islaama iyo qof kastoo oo bini aadama oo wax kari kara ha la soo kaalmeeyo xag dhisme iyo xag nooleed iyo xag daawo ugu u baahan yahay
Ee, cabdirasaaq ugu dambeyn dhinaca maamulada deegaanka ka jira wax gargaara ama gurmado ayaga aad ka heshaan ma jiraan
walaal deegaanka bulshada ka jirta laba koor baan la kulmay haddii ilaahay idmo oo aanu waxelo annaga la shaqeeyo waxma hayne waxbaan idin kari doonaabe haddi ayaguna xilli ay waxeeli doonaanba lama oga ayagana sikoodaa isbitaalka ka sabarrigitaada lama oga
aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq jaamac garas oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka dhimirka ee degmada cawdaq waa kaaga mahad celinaya wareysigaaga cabdirasaaqo waa mahadsantaa walaal adigaa muuqda